bismi illaahi raxmaani araxiim habeen wanaagsan qodobada caawaad maqli doontaana waxaa ugu door karoon madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada hirshabeelle xogeyaha cusub ee wasaaradda gaashaandhigga oo xilkaa la wareegay waddamada carabta islaamka oo ka hor yimid qunsuliyadda ay israa'iil hargeysa ay ka furanayso degmada afgooye oo martigelineysay ololaha doorashada oo ay qabteen musharaxiinta urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran maamulka gobolka hiiraan ayaa dib u dhisa ku sameynaya xarumihii adeega bulshada ee magaalada beledweyne oo ay saameyn ku yeesheen qaraxyadii hore akhbaaraadka caalamkana waxaad ku maqli doontaan iiraan oo laba markaboo shidaala ah dib ugu celisay marinbiyoodka hormuusa qodobadaas iyo qodobo ayaad maqli doontaan ee u diyaargarooba
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay intaasi waxay ahayeen qodobada caawa kuwoodii ugu door korona haatanna kusoo dhowaada iyagiioo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali gudlaabe ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada hirshabeelle abuukaryaale ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi iyo xuseen cali guudlaabe ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka iyo diyaargarowga hanaanka qof iyo cod golaha wasiirada ayaa sidoo kale warbixino ka dhageystay wasaaradaha arrimaha gudaha amniga gargaarka beeraha diinta iyo isgaarsiinta kuwaasi oo soo bandhigay xaaladihii ugu dambeeyey ee la xiriira shaqooyinkooda sida uu warbaahinta u faahfaahiyey agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka bulshada madaxtooyada mudane maxamed shuuriya nuur kulanka ayaa lagu daariyey wasiirka wasaaradda qorsheynta mudane ismaaciil xasan nuur iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha mudane axmed bari saxeydar waa taariikhdu ay tahay sagaal iyo tobanka abriil sanadka laba kun lix iyo labaatan golaha wasiirada dowladda hirshabeelle ayaa yeeshay kulan deg deg ah madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka ugu horeyn shirka ayaa lagu dhaariyey wasiirka wasaaradda qorsheynta ismaaciil xasan nuur iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha axmed bariise xeedar golaha ayaa warbixino ka dhageystay wasaaradaha arrimaha gudaha amniga gargaarka beeraha diinta isgaarsiinta kuwaasoo faahfaahiyey dhammaantood arrimihii ugu dambeeyey wasaaradda gargaarkii maaraynta masiibooyinka ayaa golaha wasiirada dowladda hirshabeelle la wadaagtay digniin ku aadan roob iyo fatahaad laga cabsi qabo wakhtiyada soo aadan madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa faray golaha wasiirada in loo diyaargaroobo abaabul xooggan iyo doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha dowladda hirshabeelle ayaa golaha wasiirada ka hor yiri doorashadu waa qof iyo cod xisbiguna waa j s b mahadsanidin intaana waxaa ku dhan faahfaahinta shirkii maanta ee golaha wasiirada dowladda hirshabeelle ugu dambeyn madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa ugu baaqay shacabka reer hirshabeelle inay door muuqda ka qaataan hanaanka doorashooyinka kana dhigaan mid guul iyo wacdaro leh wadamada carabta iyo wadamada carabta iyo islaamka oo ka horyimid qunsuliyadda ay israa'iil hargeysa ka furanayso daahir abshir ayaa faahfaahinaya wasiirada arrimaha dibadda wadamada carabta ayaa si weyn kaga soo horjeestay magacabistii israa'iil ay usoo magacowday wakiil diblomaasiyeed gobolada waqooyi ee dalka wasiirada arrimaha dibadda dalalka bakistan masar dowladda federaalk soomaaliya suudan libiya bangaladesh jamhuuriyadda dimuqraadiga ee algeria boqortooyada sacuudi carabiya turkiga induneisiya kuweyt dhammaanba wadamadan ayaa si isku mid ah u cambaareeyey magacabistii israa'iil ay wakiil diblomaasiyeed ay ugu soo magacaabeen gobolada waqooyi ee soomaaliya taas oo ah xadgudub cad oo ka dhana madax banaanida midnimada iyo sidoo kale wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkana ayaana ku tilmaamay in arrintan ay qeyb ka tahay xadgudubyadii isdabajooga ee israa'iil ay horey kula kacday madax banaanida jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyagoona si cad u sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay kasoo horjeedaan wax kasta oo lidi ku ah madax banaanida dhuleed ee dowladda federaalk soomaaliya tan iyo markii israa'iil ay usoo magacowday wakiil diblomaasiyeed maamulka somalilan ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxa ay qaadaysay tillaabo inuu isdabajooga ay kaga hortegayso xadgudubkaasi israa'iil ay kula kacday madax bannaanida soomaaliya iyadoona ka shaqaysay in wadamada carabta intooda badani ay kasoo horjeestaan islamarkaana ay qoraal wadajira soo saaraan wasiirka gaashaandhigga mudane axmed macalin fiqiih ayaa maanta xilka u kala wareejiyey xogeeyaha cusub ee wasaaradda mudane yuusuf cali maxamed iyo xogaayihii hore mudane cabdifataax cabduqaadir faarax wasiirka ayaa ugu mahad celiyey xogaayihii hore shaqadii iyo dadaalkii uu soo qabtay muddadii uu xilka hayay isaga oo ku ammaanay sida hufan ee uu ugu soo baxay waajibaadkiisii shaqo sidoo kale wasiirka ayaa xogeeyaha cusub faray in uu sii xoojiyo shaqada wasaaradda korna u qaado hufnaanta wada shaqaynta iyo dardargelinta howlaha hortabinta u leh wasaaradda gaashaandhigga munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacaysa xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaa goobjooga ka ahaa sanataro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya agaasimiyaal iyo howlwadeenada wasaaradda degmada abgooye oo martigelinaysa howlaha doorashada oo ay qabteen musharaxiinta urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran yonis duran ayaa warkaasi faahfaahinaya degmada abgooye ee gobolka shabeellada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta martigelisay ololo doorasho ay qabteen musharaxiinta urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran ee ka sharaxan degmada abgooye kuwaasoo diiradda saaray la falgalka bulshada iyo dhegeysiga baahiyaha dadka deegaanka ololahan ayaa ahaa mid lagu fahmayey xaaladaha nololeed ee shacabka ku nool abgooye iyadoo musharaxiinta ururka horumar iyo midnimo qaran ay booqdeen goobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xarumaha caafimaadka goobaha waxbarashada suuqyada ganacsiga iyo xaafadaha kala duwan ee degmada afguuye intii uu socday ololaha musharaxiinta ayaa si toosa ula hadlay muwaadiniinta ku nool afguuye iyagoo u soo bandhigay barnaamijkooda siyaasadeed ee ku salaysan horumarinta adeegyada bulshada kobcinta dhaqaalaha iyo xoojinta kaabayaasha muhiimka ah ee deegaanka sidoo kale musharaxiinta ururka horumar iyo midnimo qaran ayaa shacabka ka codsaday inay siiyaan codkooda doorashada soo socota ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wakiilka urur siyaasadeedka horumar iyo midnimo qaran ee degmada afgooye cismaan maxamed cali waxaana uu ku booriyey shacabka inay door muuqda ka qaataan doorashada soo socota islamarkaana ay doortaan hoggaan wax ka qabta baahiyaha bulshada
horumar iyo midnimo qaran waxaan idinkugu nimid ololo doorashaan wadnaa waxaan idinka rabnaa codkiinna inaad nagu caawisiin ood na siisiin codkiinna haddii aada codkiina na siisiin oo xisbigaanu uu ka soo baxo degmada isagoo aqlabiyad fiican iyo codod fiican haysta cabashooyinka ardada wax fiicanaan ka qaban doonaa haddii alla yidhaahdo dhanka kale waxaa halkaasi hadal la kooban ka jeediyey ibraahim dhaayo ibraahim iyo nabadoon cabdishakuur salaad xaashi kuwaasoo shacabka ka codsaday inay codkooda siiyaan ururkan iyagoo xusay muhiimadda ay leedahay in la doorto hoggaan mideeya bulshada kana shaqeeya horumar waara idinka codkiinaan rabnaa codkiina siiya haddii codkiina aadna siisaan xisbiga u guulaysto annagana waxaan rajaynana haddii ilaah yidhaahdo in wax badan xisbiga uu ku bedeli doono waxbarashada caafimaadka bed muxuu ahaay nadaafadda wadooyinka muxuu ahaay wax soo saarka gobolka insha allah haddii ila yidhaaho
waxaan halkan ku soo dhaweynayaa howlwadeennada xisbiga midnimada iyo horumarka midnimo qaran ama n b u aan ku soo dhaweynayaa sida hawsha hufan ay u wadaan kadib anigoo ka mid a odayaasha dhaqanka gobolka shabeellaha hoose haddana aan joogno degmada afgooyo waxaan soo dhowaynaynaa oon la shaqayn doonaa la shaqayn doonnaa dadkana waxaan u sheegaynaa shacabka inay xisbigaas taageeraan codkooda siiyaan la shaqeeyaan anoo nabadoon cabdishakuur talaad xaashi nabadoon gowsa waxaan farayaa dadku inay ugu shubaan cod sidoo kale waxaa goobta isna ka hadlay cabdifataax cabdikariim warsame iyo maxamed cabdulaahi diiri waxaana ay sheegeen in ururkan uu qorsheynayo horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee degmada afgooye sida caafimaadka waxbarashada iyo dhaqaalaha ninkan odagaa wuxuu yahay wakiilkii ururka inaad codkiinana siisaan labaatan sideedda bisha subaxa labaatan sideedda bisha ah waa subax fursad ah iyo si idin dhaafin soo baxa bannaanka imaada calaamaddaas qaraha ah iyo konton iyo saddex lambarka konton saddex iyo calaamada qaran lagu codeynaysiin annagu waxaan diyaar u nahay in aan idinkaala qabano wax nolosha wax walba asaasi ah idinkaala shaqeyno ururka horumar iyo midnimo qaran haddaan nahay in xuquuqdaadka intaas ka heshaan in maxaa la dhahaa jidadka iyo nadaafadda iyo dabuliska degma degmada iyo waxaas ay heshaan waa jaanis weyn oo markii ugu horreysay idin soo maray dhowr iyo konton sano kadib markii ugu horreysay waxaan dad badan meesha joogaynaysa xasuusan gobol deegaan meelaha laga doorto marka waxaan codsanaynaa inaad codkiina si naxariis noo siisaan kadibna musharaxiinta aad doorataan dad deegaanka ila degan waayo aad kula xisaabtantaan codka aad siiseen oo maxaa la yidhaahdaa aad xuquuqdiina iyo aad kula xisaabtantaan qof aad taqaanid dooro si wax aad taqaanid aad ugula xisaabtantaan dhow aad dhahdid aa waxaad taqaanid kugu qabto intaasaan ka codsaynaa xisbigeennu wuxuu diyaar u yahay inaan baahiyaha dadka iyo cabashooyinka degmada afgooye inaan si dhow ula soconno waxaa waaye waxna ka qabanno haddii alla idmo hadday noqon lahayd qashinka hadday noqon lahayd keliyada iyo meelaha biyuhu maraan hadday noqon lahayd nadiifinta webiyada hadday noqon lahayd waddooyinka ay marayaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan wax weyn ka qabanno xisbiga waxaa waaye waa xisbigiinni xisbigiinni ayaan idin keennay cid hadda laga leeyahay ma jirto qof kasta dadaalkiisa iyo waxaa waaye siduu u dadaala ayay noqonaysaa xisbigu waa xisbigiinni maamulka gobolka hiiraan ayaa dibba u dhisa ku samaynaya xarumihii adeega bulshada magaalada beledweyne oo ay saameyn ku yeesheen qaraxyadii hore cabdishakuur cusmaan ayaa magaalada beledweyne ka soo diray xilli mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada beledweyne ay qorsheynayaan inay dibudhis ballaaran ku sameeyaan xarumihii maamulka gobolka iyo kan degmada beledweyne oo ku burburay qaraxyo ka dhacay magaalada beledweyne ayaa maayarka magaalada beledweyne nadar tabax maalin waxay u baaqday mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda soomaaliya in ay kaalin ballaaran ka qaataan dib u howlgelinta xarumahani oo lagu adeegi jiray shacabka gobolka hiiraan waxaa shalay iyo maanta noo qabsoomay in aan ka shaqeyno ilaahay fadligiis xaruntii ay ka dhaceen qaraxyadii waaweynaay oo isku xigxigay oo halka maalin ahay oo saddexda qarax ahay dhibaatadii ay xaruntii gobolka u geysteen in aan wakti dheer ka bacdi ay noo suuro gasho inaan shalay iyo maanta ka shaqeyno ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kambaniga staahil construction oo ah xaqiiqdii kambani u taagan mar kastaba ka jawaabidda baahidana markaa u gudbino aada iyo aada iyo aad u mahadsantiin staahil construction iyo tiimkiisa waxaan is leeyahay gacantii gogeeda subagtay iyada isku galladay laakiin haddana waxaan leenahay waa mahadsantiin sababta oo kambaniyaal badanaa magaalada joogo mana ka soo jawaabin baahiyaha aan u gudbinay marka mar labaad mar saddexaad waxaa kaloo jiro kambani la yidhaahdo hiiraan west management oo asagana mar kasta u taagan oo khareemidda sistamka dowliga ah dadka ka jawaabana baahideenna oo aan leeyahay asagana hiiraan west management aada iyo aad iyo aada u baahantihin wuxuuna nagala shaqeeyaa nadaafadda mar kastana wuxuu u taagan yahay inuu ka jawaabo codsiyadeenna maamulka gobolka ugu sarreeya guddoomiyaha dhammaan guddoomiye ku-xigeenada maamulka degmada ugu sarreeya guddoomiyaha degmada xafiiska maayarka oo aan aniga u taaganahay hawshan xooggeedana wado muwaafaqo waxaan ku nahay wada shaqaynta shaqadan halkan laga qabtay dhammaantoodna waa u mahad celinayaa fikir isku yimid startinkeedii waaye waxaan isleeyahay in laysla qaatay horumarkay asal u tahay waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo baabuur kale oo fara badan oo ay leeyihiin shacab hadday tahay baalo hadday tahay isku rogayaal oo xaqiiqatan ayagana isxilqaamay oo codsigeennii ku yimid iyo weliba kuwa arkay markay shaqadaanu socoto si hagar la-aan ah oo aanan ka warqabin weliba inay noogu yimideenay dhen annagana waxaan nahay diyaar waxaan rabnaa inaan idinka shaqeeyo mar kastana dadkaas dhallinyaradaas rogaaleyda oo magaalada degan waxay u taagan yihiin inay u shaqeeyaan dalka iyo dadka mar kastaba waxaan leeyahay cid kasta oo garabna siisay haddaan nahay dhammaan maamulka in aan dhahno waa mahadsantihiin waan idin ognahay waxaana idin leenahay waxaa garab istaagtiin dadkiina dowladdiina sababtoo ah meeshan shalay ma ahna daraa sida ay ahayd iyo sida ay maanta tahay waa maaragta laba isma laha way kala qurux badan tahay xaqiiqatan waxaan aada iyo aada iyo aada usoo dhaweynayaa in maaragtay maadaama maamulkii xafiisyadiisii saxda ahay oo hadday dowladda hoose tahay iyo haddii xafiis gobol tahay iyo haddii degmo tahay iyo hadday maaragta maxkamadii oo aada ogtihiin inay degan yihiin saldhigga xafiisyadoodii dhammaan inta ku wada yeelay in ay u baahan yihiin inay helaan dhismo hay-adaha internationaalka ah localka dowladda federaalka ah dhammaantood waxaan leeyahay ka qayb qaata dhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka habeen markana akhbaaraadka caalamka wakaaladda wararka tasniima oo xiriir la leh ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan i r g c ayaa sheegtay in iyadoo la raacayo sii socoshada xanibaada ciidanbadeedka ee iiraan ciidamada qalabka sida ee iiraan ayaa maanta ka celiyey laba markab oo shidaal ah oo dheeraad ah inay ka gudbaan marinka hormus taasi oo dhacday maanta oo axada tasniimana waxay intaasi ku dartay in labada markaba oo ayaa doonayay inay maraan hormus balse lagu qasbay inay beddelaan jihadooda oona dib ah u laabtaan kadib tallaabadii deg dega ahaa ay qaadeen ciidamada qalabka sida ee iiraana arrintan ayaana imaanaysa kadib ku dhawaaqista iiraan ee ahayd in marinka hormus uu sii ahaan doono mida xiran ilaa maraykanka oo ka qaadayo xanibaada uu ku soo ragay dekadaha iiraan dhegeystayaal war waxay dali dibadii naga soo gaaray caawa aad kala socotay intaas ayaan ku joojinaya anigoo sahal ayaan idinla socodsiinaya calaykana waa uu soo saaray intaan warkan warkiisa xiga ku kulmi doonana nabadgelyo